laba sarkaal iyo laba sarkaal ku-xigeen oo ka tirsan ciidamada daraawiishta puntland ayaa dhintay saddex kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii saaka waa berigii uu rasaas ku furay sarkaal ku-xigeen ka tirsan ciidanka daraawiishta puntland xilli ay ku shaahaynayeen goob ka mid ah fariisimada ciidamada ee aagga buuraleyda galgala iyadoo sidoo kalena lagu dilay goobta askarigii falka geystay sida uu v o a u sheegay abbaanduulaha ciidamada daraawiishta ee aagga galgala gaashaanle sare shire cumar cali oo aan khadka talefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan goobta uu falku ka dhacay ciidanku shaacaya ayaa ninkaas soo kacay islamarkaa waxa weeyaan rasaaskuu riday rasaaskaas waxay sababtay markaa dhimasho iyo dhaawacba waxaa ku dhintay halkaa goobka hal sarkaal iyo laba sarkaal xigeen hal sarkaal iyo laba sarkaal xigeenna waa ku dhaawaceen waa garan islamarkaana markuu rasaaskii riday oo waxa weeyaan isaga islamarkaana waa cararay cararayna waxa weeye ciidankiiba markaa rasaas la beegsabay rasaaskaasuu isla ku dhintay abbaanduulaha ciidamada daraawiishta puntland ee aagga galgala ayaa sheegay inaysan jirin wax xumaan ah oo dhex martay saraakiishan balse uu madaxa ka xanuunsanaa askariga falka geystay marka adigu maqaadiir baa sababtay wax maaragtay oo lagu ogaa oo nimankan udhexeeyay ma jirin ciidankiisiibuu ahaa marka waska maqaadiir baa sababtay sarkaal xigeen buu ahaa isbeddelka guud ee magaalada boosaaso ayaa la keenay saakay goor hore dhaawaca iyo meydka ciidamadan ka tirsan daraawiishta puntland waana markii ugu horraysay ee fal noocaan oo kale ah uu ka dhaco aagga hore ee buuraleyda galgala faadme yaasin jaamac v o a boosaaso